bismi illaahi raxmaan iraxiim xildhibaanada sharafta leh saxaafadda iyo dhammaan cid kasta oo dhegaysanaysa ama daawanaysa waa idin salaamayna asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sida saaxiibadii iga horreeyay ay sheegeen maanta halkan waxaa isugu yimid guddi ka kooban xubno matalaya ama ay iska soo dhex saareen xildhibaanadii soomaaliyeed soo gudbiyey mooshinkii golaha baarlamaanka loo gudbiyey taariikhda halkaa ku astaysan guddoonkuna uu shaabadeeyey taasoo macnaheesa macnaheedu ay tahay inuu official yahay oo guddoonku uu hayo mooshin rasmi ah taas oo la raba inay ka baxdo mugdiga waxyaabaha kutri kuteenta oo miidiyaha qaarkii uu tabinayey mooshinkii laba qabanin iyo laba arag iyo maaragtay dib baa loo celiyay waxaas inay meesha ka baxdo qodobka kale muhiimkaa waxay tahay mooshinka iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo sababaha waxaa sharxi doona saaxiibada akrin doona qoraalkii loogu talagalay shirkan laakiin waxaan rabaa inaan in yar taabto dalka soomaaliya waa dal dhibaato ka soo baxaya waa dal waktigu uu qaali ku yahay waa dal afar iyo labaatanka saacadood daqiiqad ka mida inay ka habsaanto ama ka khaldanto ama ka khasaarto aan loo baahnayn sidaasi darteed hebel iyo hebel baa dagaalamay ma aha mushkiladda meesha taalla waxay tahay xaaladii uu dalku ku jiray iyo shaqadii dalka ka socotay waxay taagan tahay muddo dheer waxaan isku daynay inaan dulqaad badan samayno oo aan u kaadino inta xal laga gaadhayo waxaan isku daynay in aan isku dayno in ayaga dhexdooda ay isxalliyaan waxaan wakti fiican oo ku filan siinay cid kasta oo soomaali ama aan soomaali ahayn kuwa loogu yeedho beesha caalamka dhammaantood waxaan aragnay inaynay wax hala oo ay soo wadaan ayna muuqanin sidaas darteed waxaa muuqatay inay lagama maarmaan tahay in sharciga la aado dalka soomaaliyana dhibaatada uu ku jiro siduu kaga bixi lahaa xoogga la saaro taasoo macnaheedu ay tahay structure dawladeed oo nidaama oo madaxweyne ilaa inta ka hooseysa ay wada shaqaynaysa in la helo haddii intaa la waayo waxaa weeye dawladnima ma jirta weeye macnaheeda sidaasi darteed waxaa xildhibaanadii haddaan nahay noo soo baxday in mar haddii wada shaqayne ayna jirin si wada shaqayn ay ku abuuranto la helo xukuumad la jaan qaadi karta nidaamka dawligaha ee jira soo celin karta kalsoonidii shacabka dhammaystiri karta howlaha dalka yaalla annaga xubno baarlamaan baa nahay shuruucdana laga sugaya waa fara badan yihiin laakiin shuruucdu waxay nooga yimaadaan xukuumadda xukuumaddii shuruucdaa noo soo gudbin lahaydna muddo lix bilood ka badan ma hayno sidaasi darteed waxay tahay in mooshinkan la keeno mooshinkan tiradii loogu loogu talagalay in ka badan baa keentay guddoonku waa hayaa shalay guddoonka waa la kulanay raggii la kulmay baan ku jiray iyo gabdhihii waxaanan guddoonku naga codsaday in la siiyo maalin haddii wax odaytinimo ah oo uu samayn karo ay jirto annagoo kalsooni badan ku qabta guddoonka waa siinay intaa wixii ka dambeeya haddii xal uu la yimaado xalka laga hadlayaana ma aha hebel iyo hebel baa la heshiisiinaya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare arrinta way ka gudubtay beel caalam way ka gudubtay guddoon way ka gudubtay baarlamaankay u taallaa mooshinkaana baarlamaanku hor yaallaa boqol iyo afartanka xildhibaan ee mooshinka soo qortay ayaa awood u leh inay la noqdaan cid kale oo meel kale u leexin kartaa ma jirto cid kale oo wax kale cid kale oo wax kale la imaan kartaana ma jirto haddii wax la heshiisiinayo iyo haddii wax la xalinaayo iyo haddii wax laysku laysku kabkabaayo wakti ku filan waa soo siinay dadka soomaaliyeedna wakti intaa ka badan kama khasaari karo faahfaahin intaa ka badan ma gelayo laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inay ku kalsoonaadaan shacabka soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan baarlamaankooda tusaale ahaan laba nin ama laba gabdhood hadday dukaan wada leeyihiin oo dagaalamaan dukaanka waa la xidhaa inta laga soo heshiisiinayo dalka soomaaliya dukaan ma aha laba nin aad dagaalanta waa la xidhaaya hal daqiiqada dalka soomaaliyeed kama habsaami karo qodobka kale madaxweyne waa madaxweynihii qaranka haddii ra-iisul wasaare barnaamij u keeno oo madaxweynuhu diido oo ra-iisul wasaaruhu tallaabo qaado wasiirkuna tallaabo kale u qaadaya oo ra-iisul wasaaruhu la ogeen agaasimuhuna tallaabo kale u qaadaya oo wasiirku la ogeen structurkii dawliga ahaa oo marka annaga cidda waxaa laga yaabaa marka aanu tan dhammayno inaan xisaabtan kala geli doonno iyo meelo kale laakiin hadda waxaan rabnaa inuu soo noqdo nidaamkii dawliga ahaa iyo structurkii iyo isbaqalkii aad baa umahadsantahi
dhammaan wixii la rabay waxaa sheegay xildhibaan xilli baa ku mahadsan yahay waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan tahliil cabdi bismi illaahi raxmaan raxiim marka u horeyso mudanayaal sharaftula halkaan isugu yimid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii muhiimaddu ahayd horta walaalahayga ugu horreeyaa sheegay waxaan rabaa oo keliya inaan shacabka soomaaliyeed oo la jah wareeriyey inaan hal kelma midiyahan ugu sheego odayaashii soomaaliyeed ee boqol iyo soddon iyo shanta xubnood ahayd waxay xilkii qaranka u dhiibeen baarlamaankan oo idinka idin matalaya baarlamaankan wuxuu xaq u leeyahay inuu wuxuu maslaxadda dalka u arko uu ka shaqeeyo beel caalan baan maslaxadda aan shaqo ku lahayn inayna taakulayaan bay xaq u leeyihin waxay go-aan oo aan gaarno marka waxaa weeyaan shacabka soomaaliyeed la jah wareerin baarlamaanku isaga ayaa go-aansaday si uu marxalada dalka u badbaadiyo in markii isqaqabsasho fara badan ay soo baxday oo ay u muuqatay in nidaamkii dawliga ahaaba uu faraha u ka baxayo sidii walaalkii xilliga horreeyay hadda aada u sharxay ayay waxay go-aansadeen inay mooshin ka gudbiyaan xukuumaddaada mooshinkaasi waa sharci mana ka furnan waanwaan kale waxaa u furan oo keliya xildhibaankii xataa maanta ka mid ahaa saxiixayaasha kama u noqon karo sida xerasaadku qorayo mar hadduu guddoonka gaadho ma laga noqon karo sharciya laakiin codkiisa xor buu yahay inuu inuu kala noqdo mooshinkaas hadda wuxuu sugayaa oo keliya inuu dhaqan galo oo si sharciga baarlamaanka uga doodo loona codeeyo dhinacuu codku u batana markaa sharcigu iyada weeye ku kalsoonaada institution qaran oo idinku filan oo danihiinna hagi kale ayaad haysataa hoohaa kale yaan laydinku wareerin siduu walaalkay sheegay mooshin lama gudbin iyo walaalhay hore u sheegeen caddaynteedii wataan saxaafaddu way wada arkaan taariikhdii la dhiibay kulli guddoonku inuu haysto wax kale oo furan ma jiraan inuu dhaqan kale maaha go-aanka rasmiga ah annaga waxaa naga weyn sharciga sharciguna nooma qof inuu soo yeelo cid u ogolyahay ma jirto cid sharcigu wuxuu farayaa haddii moosinku uu sharciya dhaqan galo oo xildhibaana ku filan ay keenaan waa in laga doodaa wax kaloo haray ma jiraan waa laga doodayaa ummaddan soomaaliyeed baarlamaanka aad xilka u dhiibateen dadku mooda talinaya ayaad ka go-aan sugaysaan kuna kalsoonaada mana dhacayso inay vacancy dhaco qaranka soomaaliyeed inuu iska taagnaado kitaab baan dhammaantaya marnay mas-uuliyad baan na saaran dalka inaan ka badbaadinno wixii dhiba oo ku soo socdo waa arrin waajiba weeye sidaa darteed dalka kama bixi karo isqaqabsi dalka kama bixi karo dowlad la-aan xukuumaddii ku guulaysan weyda kalsoonida baarlamaanka waxay lumisay kalsoonidii shacabka sababtoo a shacabka baarlamaanka mas-uulka ah xukuumadda si sharci ah loogu qaadayaa kalsooni hadday kalsoonida baarlamaanka lumisana si shacab tii shacabkana saasay ku lumisay wax dhibaataa oo kale ma dhacayaan institution iyo nidaam baa baa jira institution iyo nidaamkaas baan dhammaanteen aan ku soconaynaa qof sharciga ka weynaan karina ma jiraan beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa inay wixii ummadda soomaaliyeed ay gaadho ay nagu taageeraan faragelin kale aysan noo geysan ummadda soomaaliyeed go-aan bay gaaraysaa baarlamaan iyo institution bay leedahay dowlad bay leedahay inta marka hore talooyin iyo waxqaqabadba waa la haydeen waa laydin siiyey fursaddiinnii tani waa shaqadii annagu aan u dhaarannay waajibkaygana waan gudanaynaa nagu kaalmeeya naguna taakuleeya innaguna aan waajibkeenna aan gudanno waadna mahadsantiin
aada iyo aada u mahadsan yahay xildhibaanka waa run wakti inas naga dhumo ma rabno haddana waxaan u yeerayaa xildhibaan cabdinaasir gaarane
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد And sidaa horeyba loo sheegay waxaan nahay guddi laga soo saaray xildhibaanadii boqol iyo afartanka ah ee keenay mooshinkii kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaare cabdiweli iyo xukuumaddiisa waxaana loo soo xor saarayna waa saddex qodob oo shacabka iyo ee, mugdi laga geliyey oo warbaahinta iyo websaydyada iyo wax badan lagu qoray oo dadka wareerinaya inaan caddayno ayaana loo soo xor saaray qodobka koowaad waxaa weeye mooshinka laftiisa waxaa la yidhi guddoonkaa diiday sharciyadiisaa laisku haystaa idaacado loo kale iyo warbaahin iyo dad kaleeta iyo warar badan baa baan maqalnay qodobka koowaad oo naloo soo diray waxa weeye inaan caddayno mooshinka naloo soo xilsaaray qodobka koowaad naloo soo xilsaaray waxa weeye inaan caddayno mooshinka aan soo qornay cover letterka aan ku xidhnay sharciyadii waa tana maalintii khamiisteedu aan geynay eh, guddoomiyaha baarlamaanku mister jawaari wuxuu ahaa kusimaha madaxweynaha wuxuu u yeedhay guddoomiye ku-xigeenkiisa koowaad wuxuu yidhi ka qabo waa naga qabtay waa saxiixay waa tiimbareeyey wa kaas waa qodobka koowaad weeye waxaan inaan caddaynaan rabnaa qodobka labaad ee kale aan rabno inaan mugdiga ka saarno waxa weeye shalay oo oo uu xildhibaanada yadan ee uu u yeedhay guddoonka baarlamaanka oo ayadana wax badan warbaahintu ay warar ka bixiyeen asna inaan caddayno inkastoo aan b o da ka hadalnay o aan sheegnay wuxuu ahaa isagana wuxuu ahaa inta xildhibaanadii ugu horreeyey ay sheegeen guddoonku guddoomiyaha oo labadiisa ku xigeen dhinacyada ka fadhiyaan waxay naga codsadeen qodob warbixinana waana siiyeen qodobna waa naga codsadeen qodobka ayna siiyeen warbixinta waxay ahayd mooshinkii inuu yahay sharci gacantana ay ku hayaan kaa waana waa noo sheegeen warbixin buu ahaa qodobka ay naga codsadeenna wuxuu ahaa kii xidig iyo xildhibaanadii ugu horreeyey ay sharaxayeen oo ah na siiya hal maalin oo maanta ah oo aan dib ugu laabanayno mar haddii boqol iyo afartan xildhibaan ay soo eh, mooshinka ujeeddadiisu ay tahay ujeeddo kalsooni kala noqosho eh, rais- kalko- kalsooni kala noqosho ra-iisul wasaare cabdiweli iyo xukuumaddiisa aad keenteen ood boqol iyo afartan tihiin dib baan ugu noqonaynaa odagoo waxaan leenahay warbal warran haddii ay wakafallahu lmuminiina qitaal noqoto oo intaan baarlamaanka la gaarin wax fududaanna khayr hadday wax fududaan waayeenna waxaad tegaysaan halkaas marka halkaas arrina ayaana laga codsaday isagana waa aqbalna annaga waa soo dhoweynay hadafkayaga aan u keennay mooshinkana inaan caddayno oo xildhibaanadii uga horreeyay caddeeyeen oo ah mar haddii waddankii karays ku jiro oo xukuumaddii aysan shirin muddo muddo ku dhow bilooyin aysan shirin oo laba ay u qaybsantay oo wax uu adeegaya ummadda aysan jirin khilaafkiina uu muddo badan socday la xallin waayey hawlihii adeegga bulshadana uu dib u dhacay dowladnimadiina ee, ee, maamulkii dowladeeda la rabay inuu hoos u degana wasiirada laisku haysta dhaafi laayahay annagu haddaan nahay wakiiladii shacabka waxaan go'aansannay wixii hadda ka dambeeya daqiiqad saacad lunta oo shacabkan soomaaliyeed ee abaaraha iyo colaadaha iyo nab- maxaa la yidhahdaa e e cadaalad darradu ay dilootay inaysan kusii darsan karin arrintaa inaan afjarnaan go'aansanay sida loo sheegay international community beel caalam uma taallo guddoonka baarlamaanka uma taallo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wada hadlaya uma taallo xildhibaanana go-aanka iyaga weeye haddii intaanan baarlamaanka tegin wax la fududeeyo oo la yidhaahdo hawsha waa idinka fudaateena khayr haddii kalena baarlamaankan tegaynaa sida sharciga uu yahay hada wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ummadda soomaaliyeed maanta uma baahna in la isjiijiido inaan dib u dhacno waxaan rabnaa higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka dalka yagu isagoo leh baarlamaan baarlamaanka yaga bedela madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda bedela iyo system soomaalinimo inaanu gaadhsiino ma rabno inaan dib u dhacno ma rabno inaanu halaag iyo hoog dambe gallo anigu waxaan ahay hooyo soomaaliyeed waxaan joogaa dalkii aan ku dhashay ilmahana ku dhalay laba baasaboorna ma lihin waxaan rabnaa in nabad lagu soo dabaalo inaan maxaadanay aanu soomaalinimada ka raacno mooshinka haddii awalla lahaa wax ma jiraana saxaafadda soomaaliyeedey walaalayaal buunbuuninta intaad ka dhaysaan siay runta u tahay wax u sheegtaan indhihiinnaad ku aragteen lixdii bishanaynu ku jirno iyadoo ay sagaal saac too shaqo lagu jiro mooshinka waxaanu geynaa annagoo afartan iyo shan xildhibaana waxaanu u geynay guddoonka waxaa naga qaaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad jaylaani waad taad arkaysaan inuu ofishal yahay waxaana lagu kala baxaay waa sharci annagu fawdo ma wadano wax aan ridaynaana ma jirto waxaan nahay badbaadiyaasha qaranka soomaaliyeed waxaan badbaadinaynaa qaranka soomaaliyeed soomaaliya ha noolaato hana aragto baarlamaankeeda inuu ku shaqaynayo cadaalad asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم أنا بوهد لأن دورك قدها برلمانك رجي وين هدلين قبل صاحب الدير واها مصري الديوان عاصم marka hore waxaan ummadda soomaaliya ka dhaadhicinaynaa in annaga haddaan xildhibaano nahay inaan baarlamaanka u fadhinin xumaan waxaan u fadhinaa annaga baarlamaanka inaan maadaama aan nahay sharci- sharci dejiyaashii in wixii xumaana meesha dowladda dhexdeeda hadday dhacday inaan anaga kala saarno waxaan aragnay inay maxaan aan ay soconaynin waxaana go-aansanay in aan annaga kala saarno madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar haddii ra-iisul wasaaraha soomaali waxay tidhaahaa madaxa korkeeda meel la salaaxo male waddanka waxaa ugu weyn oo ugu magac dheer madaxweynaha haddii madaxweynaha shalay ra-iisul wasaaraha isagaa magacaabay haddii mar uu diiday amarka madaxweynaha waxay ila tahay eh, wasiiradiisa as- amar kama qaadanayaan wasiiradiisana isaga amarka kama qaadanayaan marka soomaali inay shaqo u socoto waayo soomaalida inay shaqayso waayo xukuumadda inay shaqada u socoto waayo sharciyaashii oo aan anaga sugayna in la dejiyo oo inaan ansixino inay wasaaradaha noo soo gudbiyaan haddii ee shaqadii ay dhiciso maxaa anaga noo imaanaya maxaan anaga ansixinaynaa maxaan anaga mataqaanaa ummadda u sheegaynaa haddaba ummaddiiyay noo arkin xildhibaanada marka hore ummadda mooshin waxa la yidhaahay ma yaqaaneen mooshin waxay ka mid tahay annaga shaqadeynay ka mid tahay waxyaabaha annaga oo baarlamaanka oo loo xisaaray ka mid tahay waxaan mooshinka u keenin xumaan ma aha waa inaan kala saarnaa dhibaatada meesha jirto dhibaatada meesha jirto waxaan u keennay waad aragteen boqol iyo afartan xildhibaan ayaa saxiixday xeer hoosaad ayaan leenahay xeer hoosaadkeena ka- ma- hadda ma jibin karno haddaan jibinna waxaan nahay male haddii xeer hoosaadkii noo qornaa aan jibinno wax aan nahay male xildhibaanna ma nihi waxaan ka codsanaynaa aniga iyo xildhibaanada saaxiibadayda waxaan ka codsanaynaa een, guddoomiyaha baarlamaanka sharcigii aan u keennay in uu maalin noo qabtaa waaye waaye bisha lixdeeda ayaa loo geeyey isniintii hore armaya khamiistii aa loo geeyey shalay sabdigi waxay ahayd doodda inay noo bilaabato maanta labay aan leehay jaan laba beriyaa naga khasaartay waxaanse degdeg u codsanaynaa in mooshinkan shantii beri aan ka doodi lahayn in naloo qabto waayo waa wax sharci ah haddii la diidan yahayna sharciga hala sheego waa mahadsantihiin
aad iyo aad aad iyo aad ay umahadsan tahay een, habiibi een, awalan een, marka ugu horeysa saxaafadda waxaan ka codsanaynaa een, waxaa la- la akrinayaa war saxaafadeedkii ee, in adqaaqana la yareeyo waxaanan ka codsanaynaa saxaafadda inay sidaa ay tahay warkan ay u sii daayaan waayo ummadda soomaaliyeed in la walaaciyo xal maaha waxaan waa wax sharci ah mooshin waxaa keeni kara oo ugu yar toban xildhibaan marka ay hindiis sharciyeed curinayaan ra-iisul wasaaraha waxaa mooshinka keeni kara konton iyo shan xildhibaan haddana maanta waxaa ka keenay waa boqol iyo afartan xildhibaan oo ereyga ay adeegsadeen ay tahay kalsoonida ayaan kala noqonay marka waxaad dareemi karaysaan in uun baarlamaanka la geeyo oo la quusiyo ama uu qof ka bixi karaa ama uu qof kusoo biiri karaa laleeyahay mooyaane ra-iisul wasaaraheedna maanta ma haysto kalsoonida baarlamaanka xaqiiqatan waxaan ku soo dhawaynayaa oo shirka jaraa-id noo akrinaya gaddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada xildhibaan axmed aabi aadan
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka u horeysa waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanada sharafta leh ee guddiga ah ee wakiilka ka ah boqol iyo afartankii xildhibaan ee soo gudbisay mooshinka iyo daahir xildhibaan daahir amiin oo igu soo dhaweeyey saxaafaddana si gaaraan u salaamayaa waxaana kula tar waxaana kula dardaarmayaa waxaan akrin doonaa war saxaafadeedkii boqol iyo afartanka xildhibaan ay soo saareen waxaan ka codsanayaa in sida uu yahay ay u soo daayaan intaas hadal ka badan ma odhanayo war saxaafadeed taangelaya jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya war saxaafadeed ay soo saareen boqol iyo afartankii xildhibaan ee mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda saxeexay wuxuu ku bilaabanayaa sidan annagoo ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyeed ee mooshinka kalsooni kala noqoshada ka keenay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo xukuumaddiisa waxaanu go'aansannay inaanu bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamka beesha caalamkaba usoo bandhigno dhaliilaha nagu kallifay in aanu xilligan adag mooshin ka soo gudbinay raisal ra-iisul wasaare cabdiweli iyo xukuumaddiisa laba idinkoo qoraalka mooshinka ee la socda war saxaafadeedkan ka heli doona dhaliilaha iyo eedeymaha xaqiiqda ku fadhiya ee uu ku sifoobay ra-iisul wasaare cabdiweli iyo dib u dhacyada ku jira howlihii laga sugayey xukuumadda soomaaliya waxaanu ka xunnahay qaabka xaqiiqda ka fog ee dadka qaarkiis u fasirayaan ujeeddada mooshinka waxaanu wakiilada beesha caalamka u soo jeedinaynaa inay ka fogaadaan dhagaysiga iyo kucamalfalka wararka aan salka iyo raadka lahayn ee ay faafinayaan siyaasiyiin soomaaliyeed oo dano gaar ah ama kuwa qabiil huwan ta saddexaad ugu horayn waxaanu shacabka soomaaliyeed ee aanu wakiilka u nahay u sheegaynaa in dacaayadaha laga fidiyey xildhibaanada mooshinka gudbiyey iyo ujeeddada mooshinka aanay waxba ka jirin waxaanu mooshinka u gudbinay kadib markaanu daraasad iyo qiimayn qoto dheer ku samaynay ee xidhiidhka iyo wada shaqayn la-aanta sii xumaanaysa ee u dhaxaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa oo soo bilaabatay bilowgii magacaabintii ra-iisul wasaare cabdiweli taasoo hadda ragaadisay howl maalmeedkii xukuumadda iyo qorshihii ku talagalka ee dowladda sidii loo sii wadi lahaa iyo dhamaystirka dhismaha dowladda maamulu samaynta gobollada iyo degmooyinka dalka hirgelinta nidaamka federaalka iyo hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban b in ra-iisul wasaaruhu wakhtigiisa oo dhan ku bixinayo urursiga xulafaysiga dhan ah madaxweynihii soo magacaabay isagoo golihiisa wasiirada kala jabiyey kana dhigay mid aan hadda wax shaqaa ummadda u haynin c in ra-iisul wasaaruhu aanu lahayn deganaan siyaasadeed taasi oo kicisa ku kicisay inuu si a in uu si aan wax wada tashi inuu isagoo aan wax wada tashi ah iyo kafi si a- si wax wada si in isaga oo wax wada tashi ah iyo ka fiirsasho la-aan ah ugu xadgudba qodobo badan oo dastuurka ah una qaata shaqooyin iyo mas-uuliyado lala wadaago ama ay leeyihiin hay-ado kale taasi oo keeni karta khilaaf siyaasadeed iyo isku dhacyo iyo burbur hor leh sida haddaba taagan mudanayaal iyo marwoyin walaalaha soomaaliyeed ee sharafta badan markii aanu aragnay ismariwaaga siyaasadeed iyo dhaliilahaas waaweyn ee uu sababta u yahay ra-iisul wasaare cabdiweli oo keeni kara in is is-aamin la-aan iyo inaynu dib ugu noqonno isku dhacyadii qabiilka ku salaysnaa iyo burbur waxaanu go-aansanay inaanu mooshidka gudbinno oo raadino isbeddel iyo horumar waxaanu caddaynaynaa inaanu mooshinkan cid gaara u danaynayn kuma kuna imaanin talo ama amar ka yimid qof ama koox ka baxsan xubnaha baarlamaanka ee saexay waxaanu caddaynaynaa inaanu ku kicin rish- inaanu ka kicin rishabalkii uu ra-iisul wasaaruhu ku sameeyey golihiisa wasiirada ee u dambeeyey Wa- ugu dambayn waxaanu shacabka soomaaliyeed ka codsanaynaa inay u midoobaan danahooda iyo horumarka dalkooda iyo inay ka digtoodaan ka digtoonaadaan dacaayadaha ay faafinayaan dad ka faa'iida dhibaatada soomaaliyeed iyo inaad diidaan fikirka khaldan ee lagu sharaf ridayo wakiiladiinna iyo iyo hay-adihiinna dawliga ah taasoo ujeeddada ka dambaysa ay tahay inaan isnacno oo ka oo ka quusataan helitaanka dawlad iyo wakiillo u taagan danihiinna intaa dabadeed waxaa ku lifaaqan war saxaafadeedka ood heli do- heli doontaan oo laydiin qaybin doonaa allegeeshinka iyo eedeymaha aan xukuumadda ku soo eedaynay ee ah cover leetarka waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waad mahadsantihiin warqadda hadda ladii akrinaayay ma aha ee, warqaddii mooshinka ma aha yaan loo fahmin warqadda eedeymaha een, een, een, ee, mooshinka waa warqaddaas waa war-saxaafadeed maanta la qoray oo aan doonaynay shacabka soomaaliyeed inay si degan ugu dhargaan arrimaha aan meeshan shirka jiraayid ugu qabanay marka arrintaas faahfaahinteeda sidaas ha loo ogaado aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkina waa noo xeran yahay